faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado daladweyne
maxamed acod maxamed raadi cadaado duusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaali jakaarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon diyaarado dagaal oo saaka lagu arkay hawada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dab khasaare badan dhaliyay oo ka kacay guryo ku yaala magaalada muqdisho xeeralaaliyaha soomaaliya oo soo gebagabeeyey baarista dacwad loo haystay hay-adaha laga mamnuucay dalka faahfaahinno ka soo baxaya qarax ka dhacay gobolka gado xildhibaan mahad salaad oo su-aale ka keenay ciidamada dowladda shalay geysay gobolka gado amaro laga soo saaray wadayaasha bajaajka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug sacuudiga oo joojiyey in loo safuro xaramka intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka duhur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow u diyaargarooba warkaas oo intaa ka faahfaahsan
kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duurnimo siniina taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad sanada labaatan labaatan iminkii haatanna kusoo dhawaada warkaas oo intaa ka faahfaahsan faahfaahinaha ayaa kasoo baxaya dab khasaare geystay oo ka dhacay suuq ku yaal magaalada muqdisho ee caasimada dalkeena soomaaliya dabkan oo geystay khasaare hantiyad ayaa waxa uu ka kacay suuqa weyn ee degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaana uu baabiiyey goobo ganacsi oo ku yaalay suuqaasi dabkan ayaa waxaa goobjoogayaal ay sheegeen inuu ka bilowday koronto islamarkaana uu baabiiyey suuqa dhar dharka lagu iibiyo ee wadajir sidoo kalena uu ku faafay qeybaha dahablaha ee suuqa balse ma jirto wax khasaare nafeeda oo dabkaasi ka dhashay haddaba mid ka mid ah wariyaasha isagoo goobta tagay ayaa warbaahinta uga warramay sida ay halkaasi wax uga dhaceen
dadka ayaa maxamedow marka koowaad ka bilowday cilad koronto waxaa guud ahaan baaba-ay ganacsiyo badan kasoo bilaabato halka loo yaqaano carwooyinka lagu iibiyo dharka suuqa weyn ilaa baqaarka weyn ayna dahabka lagu iibiyo ilaa suuqa dahabka intaasoo maxamedow wax ka badbaado waa la tirin karaa oo goobo ganacsiya weliba waa carwooyin lagu gada dharka ay u badnaayeen oo midba midka kale u dhiibay dadka khasaaraha ugu weyne hadda la sheegi karo waa goobo ganacsiga goobahaas ganacsiga oo baaba-ay inta ugu badan waxaa ilaahay fadligiisa ah in dadkii lagu guulaystay in la damiyo markii uu soo gaaray suuqa lagu iibiyo dahablaha ama qaybta dahablaha sida ay u yaqaanaan meeshana ruaantii way ka duwan tahay goobaha kale dadkuu qabsaday sababtoo ah waxa ay ka samaysan yihiin laamiyeeriyaal goobaha carwooyinka dharka lagu iibiyo inta ugu badan marka taa waxay sahashay in guud ahaanba ay baaba-aan ama ay cirib tirmaan goobahaas carwooyinkaha ee dharka lagu iibinayay marka hadda khasaaruhu waa maxaa layahda intaasuu ku kooban yahay ugu yaraan saddex saf waxa baaba-ay waxaa layahda meesha hadda dhanka dhismaha oo ka bilaabanayay goyska suuqa weyn qaybta weliba lagu iibiyo maxaa layihahdaa agabeeda yar sida dhegaha iyo maxaa layihahda waxyaabaha lamidkaa sarifkana ah ayuu kasoo bilaaday magaciisa
dhinaca kale dab khasaare badan dhaliya ayaa ka kacay guryo ku yaala xaafada waa xaafada kaaraan ee gobolka banaadir dab xoogan ayaa ka kacay guryo ku yaala degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaana hadda socda gurmada iyadoo dadaalo lagu daminayo dabka oo ah mid aad u xoogan dabka ayaa ka kacay xaafadda jamhuuriya degmada kaaraan gaar ahaana agaarka macalin cabdi waxaana dad goobjoogayaal ay soo sheegayaan in weli dabka uu socdo laba guri ayaa ku basbeelay sida wararku ay sheegayaan waxaana hadda gubanaya gurigii saddexaad waxaana dadka waxaana dabka dhaliyey koronto sidaa ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaala oo ku sugan xaafadda jamhuuriya degmada kaaraan weli waxaa socda dadaalo lagu daminayo dabka waxaana goobta hadda dabka ku wajahan dabdamiska gobolka mana jirto khasaare nafeedo ilaa hadda laga soo welinayo marka laga soo tago hantida ku basbeeshay guryaha gubtay xalay ayay ahayd markii suuqa weyn ee wadajir ay ku gubteen goobo ganacsi waxaana dabkii xalay ku baaba-ay hanti aada u badan oo lahaayeen dad ganacsataa iyou ku ganacsanayay suuqa wadajir ee magaalada muqdisho diyaarado dagaal ayaa lagu soo warramayaa in saaka lagu arkayay hawada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wararkaanu ka helayna magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ku warramaya in saaka magaaladaasi lagu arkay diyaarado kuwa dagaalka oo dul heehaabaya magaalada waxaana argagax iyo cabsi ay soo wajahday shacabka ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug diyaaradaha ayaa la sheegay inay kusoo inay kasoo dulkici timeen maraakiib dagaal oo ku sugan biyaha soomaaliya waxaana wararku ay tilmaamayaan laba ka mida diyaaradaha ay inay ilaalo ka hayeen diyaarad weyn oo milatari oo dul hehaabaysay magaalada gaalkacyo waxaa la rumaysanyay in diyaaradahan ay wadeen askar iyo xamuul ciidan oo laga qaadayo goobo ka mida soomaaliya iyadoo la sheegay inay ku wajahan yihiin saldhigga la dagaalanka waxaa loogu yeero argixisada bariga afrika dadka deegaanka ayaa sheegay inay arrintaani cabsi ku abuurtay ayna ilaa iyo hadda ka cabsi qabaan in mar kale diyaaradahaasi soo laabtaan waxaana dowladda maraykanka ah ay ku guda jirta daabulada toddoba boqol oo askari oo ka jooga gudaha soomaaliya meelaha tababarayaasha waa meelaha tababarayaasha laga qaaday waxaa ka mida puntland gaar ahaana magaalooyinka gaalkacyo iyo boosaaso maamulka galmudug gaar ahaana maamulka degmada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa amaro kusoo rogay wadayaasha bajaajka ee magaalada dhuusamareeb laamaha ammaanka magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa amar kusoo rogay darawallada gaadiidka mootobajaajka inaysan shaqayn karin habeenkii wixii ka dambeeya sagaalka fiidnimo ama saddexda saac amarka oo la faray dhammaan darawallada mootobajaajka ayaa xalay si rasmiga uga dhaqangalay magaalada dhuusamareeb hase yeeshee waxa uu saameyn adag ku yeeshay bajaajleyda iyo dadka shaqooyinka ku daaha ee adeegsan jiray xilliyada dambe ee habeenkii laamaha amniga ayaa waxay ku sheegeen amarkaasi inay tahay mid lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada dhuusamareeb islamarkaana qofkii aan qaadan amarka ay tallaabo ka qaadi doonaan waa degmadii labaad oo ka tirsan deegaanada galmudug oo uu ka dhaqangalo amarka in mootobajaata aysan shaqayn karin habeenkii wixii ka dambeeya sagaalka fiidnimo ama saddexda saac toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa deegaanada ka tirsan galmudug ka dhacayay falan amni darro waxaana sagaalkii bishan duleedka balanballe lagu dilay saraakiil ka tirsanaa ciidanka militariga halka qarax ka dhacay gaalkacyo siddeed iyo tobankii bishan ay ku dhinteen saraakiil muhiim oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo ad ka dhagaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka magaalada dhuusamareebna aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibar magahertis faahfaahinna ayaa kasoo baxaya qarax ka dhacay gobolka gada ee koonfurta soomaaliya wararkaanu ka helayna degmada baardheer ee gobolka gada ayaa ku waramaya in xalay degmadaasi uu ka dhacay qarax khasaare dhaliyey oo joogtiisa laga maqlay xaafado ay ka kooban tahay degmada baardheer ee gobolkaasi gado wararka waxay sheegayaan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya howlgal ka waday gudaha degmada lagu tuuray bam gacmeed waxaana la sheegay in dableydii bamka tuurtay ay goobta isaga baxsadeen ma jirto wax khasaaraha rasmi ah oo lasoo wariyey balse dad goobjoogayaala ayaa sheegay in macquul ay tahay in qaraxaasi uu ka dhashay khasaare qaraxa kadib ciidamada ayaa howlgal culus ka sameeyey degmada waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in tan iyo xalay ciidanku wadeen baaritaano ammaanka lagu xaqiijinayo dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo gabagabaysay baaris galdacwadeed loo haystay hay-adda sahan research ee iyadu ka howlgasha gudaha waddanka soomaaliya xafiiska xeralaaliyaha guud ee qaranka ayaa soo gabagabeeyey baarista galdacwadeed hay-adda sahan research oo dowladda soomaaliya horey uga mamnuucday in dalka ay ka shaqayso xeraalyaha guud ee qaranka suleymaan maxamed maxamuud ayaa bartiisa twitter-ka ku qoray in dacwadda hay-addan dhowaan ay u gudbin doonaan maxkamadda gobolka banaadir si ay u qaado tallaabooyinka ku habboon oo sharciga sahan oo dowladda soomaaliya ay horey ugu eedeysay faladembeedyo lid ku ah qarannimada soomaaliya faragelinta siyaasadeeda dowladaha waa dowladda curyaaminta haykalka dowladnimo iyo faafinta siraha ama amniga dalka iyo qodobo kale ayaa waxaa iska leh med bren oo ah madax ka soo noqday kooxda u n military group oo ee soomaaliya iyo eritreya iyadu ka shaqaysa xildhibaanmaha salaad oo isagu ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa su-aale ka keenay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay geysay gobolka gado xildhibaanmaha salaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee mucaaradsan dowladda uu hogaamiye madaxweyne farmaajo ayaa shaki geliyay soomaaliya ay yihiin waa inay soomaali yihiin ciidamada shalay dowladda soomaaliya ee ka dejisay degmada doolow qoraal uu xildhibaanku soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku yidhi qoladan farmaajo doolow ka dejiyey horta soomaali ma yihiin mise waa walaalaha cusub ee afawarki ama asmar ah nooga soo dirtay dowladda soomaaliya ayaa shalay degmada dowlow ee gobolka gado geysay ciidamo fara badan waxaana arrintaa ku soo aadaysaa xilli ay sii xoogeen sinayso khilaafka diblomaasiyaed ee u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo kenya laamaha amniga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu soo waramayaa inay qabteen rag laga shakisan yahay kuwaas oo ku sugnaa gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ciidamada ammaanka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo maalmihii lasoo dhaafay waday howlgallo kala duwan ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab howlgalkaanu inta badan ka socday koonfurta magaalada gaalkacyo uu dhowaan ka dhacay qarax ismiidaamina ayaa waxaa la sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen laba nin iyo gaari ay wateen kuwaas oo laga shakisan yahay xubno ka tirsan laamaha amniga ayaa waxay sheegeen raggaasi ay hayaan islamarkaana baaritaano ay ku wadaan wixii kasoo baxana warbaahinta la wadaagi doonaan ciidamada booliiska galmudug ayaa weli waxay magaalada gaalkacyo ka wadaan howlgal kala duwan oo ay ku baadigoobayaan dadkii soo abaabulay qaraxii ismiidaaminta ee dhowaan ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qaraaxa ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ku dhintay afar sargaal oo ka tirsanaa ciidanka dowladda soomaaliya duqii hore ee degmada gaalkacyo qeybta puntland iyadoo saameyn uu reebay weli laga dareemayo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaadaha iminkana akhbaaraadka dibadda dowladda waddankaasi sacuudiga ah ayaa joojisay in loo safro xaramka iyadoona ka hadashay sababta ay halkaasi ama u joojisay dowladda sacuudiga ah ayaa ku dhawaaqday inay joojisay duulimaadyada caalamiga muddo toddobaada kadib markii uu soo ifbaxay culays waa culays cusub oo la xidhiidha fayraska corona wasaaradda arrimaha gudaha sacuudiga ayaa sheegtay in duulimaadyada caalamiga horeyba ugu waa horeyba ugu jirtay dalka loo ogolaan doono in ay ka baxaan mas-uuliyiinta waxay sharaxeen safarada waa mashul waa mas-uuliyiintu waxay sharaxeen in safarka dhanka badda sidoo kalena la hakiyey toddobaad iyadoo go-aanka kadib waa go-aanka dib ogis lagu samayn doono muddo gaaban gudaheed go-aanka ayaa la filaya inuu saameyn ku yeesho qorshayaal kumanaan dad ah la filayay inay xaramka tagaan dhowaan waxaana dowladda sacuudigu ay sheegtay inay cabsi badan ka qabto cudurka koronaviruska ama corona oo dib usoo labakacleeyay islamarkaana wadamo badan oo caalamka saameyn badan ku yeeshay warkii duhur dhegeystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaan idinla socodsiinayay saaxiibkii haashimiirana waa uu soo saaray intaa warkan war ka xiga ku kulmi doona ammaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan